أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo khamiis ah taarikhdan waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha rajab sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu doorka roon xoogga muqaawamada falastiiniyiinta iyo maamulka yuhuudda suhiyuuniyadda ayaa gaaray heshiis lagu soo gabagabeynayo dagaalka magaalada khaza ku dhowaad toban askari oo murtadiinta bangaraf ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe ciidamada kufaarta xabashida etoobiya ayaa dhallinyaro muslimiin ah waxa ay ku dileen mid ka mid ah magaalooyinka ismaamulka oromiya ee dalkaasi etoobiya madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ka soo horjeeda isaga oo ganacsatada muqdisho ku eedeeyey in ay bixin waayeen canshuurtii lagu soo rogay kulan wadatashi ah oo agaasimkiisu lahaa maktabka dhexe ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab loogana hadlayey horumarinta dacwada ayaa ku soo gabagaboobay degmada tieglow ee wilaayada bakool wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay murtadiinta kaas oo isaga oo toobadkeen ah isu soo dhiibay wilaayadaas xiisad ka dhalatay dil maleeshiyaadka riddada u geysteen qof shacab ah ayaa ka taagan degmada wallaweyn ee shabeellada hoose
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي intaas waxay ahayn dhegaystayaal qodobadii wararkeena saakay kuwada ugu door karoonaa haatanna u diyaar garooba warkaas oo dhammaystiran xoogga muqaawamada falastiiniyiinta iyo maamulka yuhuudda suhiyuuniyadda ayaa gaaray heshiis lagu soo gabagabeynayo dagaalka magaalada khaza wararka ku saabsan heshiiskaas waxaa goordhow inooga warramay walaalkeen xarid cabdulqaadir haye xaarid bismillahi waad mahadsantaha walaalka heshiis xabad joojin iyo maxaabiis iswadaarsi ah ayaa xalay lagu saxiixay gudaha magaalada dooxa ee caasimadda waddanka qatar kadib afar boqol lixdan iyo lix maalmood oo dagaalo iyo duqeymo laayaan ay ka socdeen magaalada khaza ayaa heshiis buuxa laga gaaray dagaaladii magaaladaas ka soconayay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda qatar ayaa iclaamiyey qodobada lagu heshiiyey oo ay saxiixaan xooga muqaamada falastiiniyiinta iyo maamulka yuhuudda heshiiska qodobada uu dhigayo dhammaantood waxa ay guri yihiin reer khaza iyo dagaalyahanadooda waxaana dulli uu ku yahay yahuudda sahyuuniyadda oo aan xaqiijin dhammaan ahdaaftii dagaalka ay u qaadeen heshiiska waxa uu dhaqangal noqon doonaa saddex maalmood kadib isagoo bilaabanaya maalinta axadda ee soo socotaa qodobada heshiiska waxaa ka mid ah in ciidanka yuhuudda ay si dhammaystiran uga baxaan magaalada khaza waxaana guryahooda dib ugu laabanaya malaayiin qof oo muslimiin ah oo horey u barakacay labada dhinac ayaa isdhaafsanaya maxaabiis sida heshiiska ku cad waxaana xabsida laga sii deyn doonaa kumanaan kun oo maxaabiis muslimiin ah halka muqaawamadana ay sii deynayaan maxaabiista yuhuudda iyo reer galbeedka ay gacanta ku hayaan kuna qabteen howlgalka duufaanta al aqsa markaan isdultaa kooban ku sameyno iswadaarsiga maxaabiista waxaa labada dhinacba isdhaafsan doonaan sida soo socota waxaa kooxaha muqaamada ay sii deyn doonaan soddon iyo saddex ruux oo ka mid ah maxaabiista ay gacanta ku hayaan weliba iyagoo nool ama dhintay labadaba waa la tixgelinaya waxaana tiradaasi qayb ka noqonaya haweenka ay gacanta ku hayaan muqaawamada ee aan dagaalka qaybta ka ahayn kuwa askarta ah ee lasoo qabtay kuwa ay da-doodu ka hooseyso sagaal iyo tobanka sano iyo dadka da-da ah ee ka gudbay kontonka sano iyo xitaa dhaawacyada ay gacanta ku hayaan muqaawamada waxaa iyaga bedelkooda yuhuudda sii deyn doonaan tiro maxaabiis falastiiniyiin ah oo ay gacanta ku hayaan waxaana arrinkan isna la sheegay in ruuxa yahuudiga ahba lagu bedelanayo soddon isugu jirta caruur iyo haween falastiiniyiin ah waxaana muqaawamada dhankeeda ay sii deyn doontaa dhammaan maxaabiista nool kuwooda da-da ah iyo dhaawacyada yuhuudda ee aan lagu qaban dagaalka waxaana dhankooda maamulka yuhuudda ay konton maxaabiis falastiiniyiin ah kooxaha muqaawamada uga bedelayaan mid ka mid ah haweenka yuhuudda ee askarta ah sidaas darteed maalinta koowaad ee heshiiska waxaa muqaawamada falastiiniyiintu ay sii deyn doonaan saddex ruux oo ka mid ah maxaabiista yuhuudda ay gacanta ku hayaan ee lagu qafaashay howlgalka duufaanta al aqsa maalinta toddobaadna waxay sii deynayaan afar kale oo maxaabiis ahaa kadibna waxaa bilaabanaysaa in saddex maxaabiis yahuud ah la sii daayo toddoba maalmood oo kasta waxaa sidoo kale jira inay sii socon doonaan een fulinta dhammaan tallaabooyinka maraaxiisha heshiiskan intaba uu socdo een gorgortanka la xiriira shuruudaha wadahadalka waxaana xusid mudan in gabagabada heshiiskan la rajeynayo in xaalada khaza ay dib ugu soo noqoto sidii ay ahayd ka hor duulaankii toddobadii oktoobar arrinkaas oo dhabarjab ku ah maamulka yuhuudda kuwaas oo aan marnaba xaqiijin wax ka mid ah ahdaaftii uu hiigsanaya duulaankooda aad baad u mahadsan tahay xaarid ku dhowaad toban askari oo murtadiinta bangaraaf ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe warkaas waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed howlgalladani oo isugu jira qaraxyo iyo dagaallo toos ah waxay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayaadka shabeellada dhexe baay shabeellada hoose iyo hiiraan ee kala dhaca bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada shabeellada dhexe ee bartamaha soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay deegaanka buurane ee duleedka degmada mahadaay qarax kula beegsadeen gaari nooha ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada kuwa bangaraafta ee maraykanka uu tababaray dhimashadu waa laba askari oo murtadiin ah dhaawacuna waa lix askari oo murtadiin ah gubashaduna waa gaari nooha ah baay ciidamada mujaahidiintu waxay weerar qorshaysan la beegsadeen isbaaro murtadiinta u tiilay deegaanka gubgudud buurey ee hoostaga degmada baydhabo dhimashadu waa laba askari oo murtadiin ah khanimaduna waa laba qori oo akay afartan iyo toddobo iyo buushashkooda sidoo kale baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo roondo ku jiray gudaha degmada buurha kabo waxaana jirta khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee reeboorka degmada baraawe sidoo kale mujaahidiintu waxay xalay weerareen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka ambareyso hiiraan dagaal u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa shalo galab waxa uu ka dhacay duleedka deegaanka halgan waxaana dagaalkaasi mujaahidiintu ku dileen hal askari oo murtad ah oo meydkiisa cadowga goobta dagaalka uga carareen kadib markii ay jabeen sidoo kale waxaa dagaalkaasi lagu dhaawacay hal askari oo murtad ah howlgalladani ka kala dhacay wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada lagu naafeynayo cadowga allah ee duulaanka diladirirka ah kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid yaasir ciidamada kufaarta xabashida ayaa dhallinyaro muslimiin ah ku dilay mid ka mid ah magaalooyinka ismaamulka oromiya ee dalkaasi etoobiya walaalka nuur cali warsame abushayba ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya ciidamada kufaarta xabashada etoobiya ayaa lagu wiilo dhallinyaraha waxay ku dileen deegaanka kufra sheele ee dhacabariga magaalada harerge ee ka tirsan oo gobolka ismaamulka oromiya qoysaska wiilashan muslimiinta ah ayaa dhacdadaasi u xaqiijiyey wargeyska adis sander waxaana wiilashaasi lagu kala magacaabi jiray kadire shucaybe iyo jacfar cabdirasaaq waxayna ka mid ahaayeen dadka muslimiinta ee ku dhaqana mandiqada gurwa si gaar ah xaafadda lafto mid ka mid ah ehelada oo aan magaciisa qariyey sababo amni darteed ayaa warbaahinta u sheegay in labada wiil ee dhallinyarada ah marka la dilayay ay ka soo laabteen magaalo lagu magacaabo maya oo aan ka fogeyn deegaanka ay degan yihiin markii la beegsadayna ay ku socdeen mooto cusub oo ah nooca dhugdhugleyda oo ay u baxeen inay soo iibsadaan subxii si nabad ah ayay guriga uga soo baxeen si ay mooto cusub u soo iibsadaan tuulada maya markii ay soo iibsadeen kadib ayaa waxay dib ugu soo laabteen xaafadaha lafta ee degmada gurwa waxaana toogtay laba askari oo halkaasi ku sugnaa waxaa sidaasi yiri waxbin ka tirsan qoyska laga dilay wiilashan muslimiinta ah eheladu waxay intaasi ku dareen in ciidamada ammaanka ee dowladda ee dilka ka dambeeyey ay dhaawac ahaan uga tageen labada wiil oo dhallinyarada ah kadib gaari nooca ambalaaska ah lagu geeyey isbitaalka gurwa halkaasna ay ku dhinteen dhallinyaradani waxay ahaayeen kuwa aad u dacyeer ma jirto cid khilaaf uu kala dhexeeyey ma fahmi karno sababta ay ciidamada amniga ee dowladdu u dileen waxaa sidaasi yidhi xubin ka mid ah ehelada wiilasha mid ka mid ah goobjoogayaashii ugu horreeyey ee goobta gaaray ayaa adis standard ku yidhi dhallinyaradani waxay ahaayeen kuwo akhlaaq wanaagsan mana jirin wax khilaaf ah oo kala dhexeeya hay-adaha dowladda ilaa hadda ma fahmin sababta loo dilay isagoo sii hadlayay ayuu intaasi ku sii daray in ciidankii kufaarta xabashada etoobiya ee dilkaasi geystay aan lasoo qaban oo ay si nabadgelyaha deegaankaasi ku joogaan dhacdadan laga soo calaamideeyey saddex iyo tobankii bishan waxay qayb ka yihiin dilal qorshaysan oo ciidamada ammaanka silmiyiinta etoobiya ay ku beegsadeen dhallinyaro muslimiin oo ku dhaqan gobolka oromiya bishaan aan ku jirno ee janaayo mahadsaned abushayba madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa weerar afkaa ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ah isaga oona ganacsatada muqdisho ku eedeeyey in ay bixin waayeen canshuurtii lagu soo rogay walaalkeen bashiir muxuudiin abu ayman ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya xasan guurguurte oo ah madaxweynaha kooxda rajada soomaaliya ayaa ka jawaabay eedeymo culus oo uga yimid xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda rajada balse ah mucaarad isagoo ka hadlaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayuu madaxa kooxda rajada soomaaliya ku tilmaamay xildhibaanada mucaaradka ah inay yihiin kuwo aan doonaynin wuxuu ugu yaray horusocodka xukuumadda gurgurta ayaa ku eedeeyey siyaasiyiinta mucaaradsan dhulboobka uu ku hayo hantida guud inay maleegayaan qalalaaso siyaasadeed islamarkaana aanay kooxdiisu dhagjalaq u siin doonin wuxuuna cabdiraxmaan cabdishakuur iyo shariif sheekh axmed uu ku sifeeyey kuwa qaloocan oo jidadka cayla taagan wuxuu carabaabay in kala shaki iyo cabsi ay ku gadaaman tahay siyaasadda dabadhiifnimada ku dhisan ee soomaaliya cabsi iyo kala shaki iyo hebelaa barrow saas yeeli doonaa berriyu saas samayn doonaa berriyu saas samayn doonaa waxa waaye berri hadduu saas sameeya wari ama samayn kartidaa la dhahaa qofka maxaa maxaa dhiba ku jira raalli ahaw gacantaa laga qabana hadduu qalad samaynayo waa qodob jamaaco kalean qabnaa ayagana oo shala shalay saas dhacday shala saasay ahayd waa tii taas ka dhacday shalay ku nool qofka bini aadamkaa shalay kuma noolaa kaliya shalay wixii khaldamay oo dhacay shalay ma joogno shaladii oo ma hagaaji karno inta qaloocan ee afka iyo qaabdarada ku hadaaqda ee jidadka taaganna waxaan leenahay allah soo toosiyaan leenahay ayagana dhinaca kale madaxweynaha kooxda rajada ayaa ganacsatada magaalada muqdisho ku eedeeyey inay ka dhega adeegeen amarkii ahaa in lacago baadaha ay siiyaan kooxdiisa wuxuu tusaale u soo qaatay in waxa loogu yaro canshuurta faad ee kooxdiisu ku baadayso dadka danyarta ah ee caqabad ka soo food saartay isagoo ku cataabay in kooxda rajada ay hadda wajahayso dhaqaale yari baahsan xasan guurguurto oo ah iimaan laabe dhan walba ka curyaamiya dhaqaalaha shacabka soomaaliyeed ayaa ku eedeeyey ganacsatada inay ka meermeerayaan bixinta lacagaha baadda ah ee kooxdiisa ku soo rogtay balse uu isagu ugu yeeray canshuur oo kuwa qaarkood oo aan cashuurtaba ayaga laga qaadayn isaga ma aha waxa lacagta cashuurta laga rabo ayaa haddana wuxuu taagan yahay waa waana la dhacaya waana la dilaya waana la yeelayaa dhaladaas biyaha uu cabayo ayaa cashuur saarantaa koobka shaahiga u cabaya ayaa cashuur saarantaa marka qaarkood marka faham faham yari ayaa noo sabab ah oo dadka laga qaylia maalan haddaan usoo qad cashuurta ugu dambeyso berihii ugu dambeeyey laga hadlaya ee ku saabsanayday cashuurta la yiraahdo ee cashuurta gadista ama vaadka iyadana waad garanaysaan dhibka iyo culayska ee lagu qabo taasaa keentay in miisaaniyadeenna inta badan kab iyo dhaqaal kab iyo kaalmo ay ku timaado oo inta yar lianna arintaas bajetka miisaaniyadda xadidan awgeed laakiin haddana meeshii aan rabnay inay gaarto iyo meel u dhow weli ma joogto aada iyo aad ayay u hooseysaa miisaaniyaddeena boqolkiiba soddon ama soddon iyo jarjar ayaa lacagta annaga aan leenahay ee dakhligeenna aan aruursanno dad ay ka timaadaa boqolkiiba lixdan iyo jarjarne kab iyo kaalmo uun si uun kala duwan ayay ku timaadaa warar soo baxay ayaa sheegaya in shacabka ku dhaqan degmooyinka gobolka banaadir ay iska diideen inay wax ku iibsadaan adeegga loo yaqaan marjantiga ee kooxda rajada ay ku baadaysay hantida shacabka arrinkaasoo wejigabax ku noqday wasaaradda maaliyadda murtadiinta maasanid bashiir kulan wadatashi ah oo agaasimkiisu lahaa maktabka dhexe ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab loogana hadlayay horumarinta dacwada ayaa waxa uu ku soo gabagaboobay degmada tieglow ee wilaayada bakool cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya dowradan oo socotay muddo shan maalin ah islamarkaana uu soo qabanqaabiyey maktabka dhexe ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa loo qabtay howlwadeennada iyo ducaadda degmooyinka wilaayada bakool waxaana munaasabadii lagu soo gebagabeynayay ka dhacday howlka xafladaha degmada tiiglow ee xarunta wilaayada bakool intii uu socday kulanka waxaa warbixinno laga dhageystay ducaadda iyagoona ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay lixdii bilood ee lasoo dhaafay gabagabada kulanka oo ay kasoo qaybgaleen odayaasha dhaqanka culimada mas-uuliya wilaayada iyo mas-uuliyiin ka socotay maktabka dhexe ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laga jeediyey kalimaad kala duwan waaliga wilaayada bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan oo kelimad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey xafladda ayaa dhammaan mas-uuliyiinta degmooyinka wilaayada iyo odayaasha dhaqanka u dardaarmay in si wadajir ah dacwada loo gaarsiiyo bulshada marka mayba dardaarmay dhammaan muslimiinta dadka haddana dhegeysadaayan odayaalka unka horreeyaan nuqabada iyo dadka hadda maanaa suurta gala waaytay sababo jaran dartiyo ay intaanay kula qiib galaan way ballaanaa daawad usurugna ragun oo dhowrku sodomeeyida tiradii ata iyo dacwad laku sugay oo laylan daba fadhaada hoblaar walba ma suurtagalayaan wulaada degmooyinka khaasatan may kala dardaarmeen ilaahay subxaana wa tacaala ammaanada qoorta siin suri qaada gududa in allaha yaamurukum an tuaddu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl ومن هذه الأمانة وأعظمها الدعوة إلى الله ولاد وقاسيد علماء الدين صدق هرتب قرب الناس هاي شقد لمضي ودي كلنا دعاة إلى الله شعرنا هاي تاصيل لما الله إن شاء الله تعالى intaasi kadib qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa kalimaad ka jeediyey xafladda iyagoona ballanqaaday inay la shaqeyn doonaan ragga ducaadda ah ee dowladda loo soo xiray dacwada siday bulshada liindeersi lahay muslimiinta ina unan garabkeensurugno culimmada ducaadda ee u meelana iskashaan bulshadii insha allahu meel alla meel masjidda maahan aniguna ku dhisno meel madrasada maahan aniguna ku dhisno ardayd bulshada ilaa meelo biyo ku waraabasa bulshada meelo badanta sooga ini insha allahu sayn korkano oo bulshadiyaa sayn koosno antaas dhanba may baaha garba sayn kasiyaan insha allahu kolley may baaha dadka ducaadda ah dadkii hoggaanka ahay oo marka guduuda hayo haddii wadaadka walhalaayo dadka may baaleyna sheekhiil basadwaan haddii uu shaysan lin korka ho dadka may baa badnaaba in sha allah unika daydaan may baa xaq igu waay jazaakum allahu khayra jaza wali kaalintaan ah dhanigii yakunu qabada diyaar anna ducaadii gobolkan ummadaan kitaabka ilaahay inka weerasi iiba antana niiskasheeni wala ninku sheekoyaan waxyaabihii khayr haayayo ha qabadaan litinbalood ilaah nin barakhaaya lena jazaakum allahu khayr kole aftiinkii ummaddan ilaahay haa diri ba-atin jazaakum allahu khayr alan ilaahay maynii amaray halsinku haloy ummud ummaddan khayrka inkaweeraas macruufka faraas munkarka ku reebas alan shaqadii ilaahay ninka weeri oo nin egmidi dadkii bulshadan geeka dhammaan haddii ata dacwadi haddii ata walaayadi haddii ingnu qabadi ini firiska usoo rooraw maylari walaa shabakaado lin dhoow horan roorow kolay walana niska kooyaano nis buraarijiyahay khayrkii fara badanaayay ummaddii ilaahay masaakiinta ee duurka ka jarto jahliga baabi'iyaha ini jahliga laku saar kitaabka ilaahay aftiin jeeliyen saar intaasu hedafkeensadana neeska koy ilaahay hanin ziyaadi haani camalkiyo haayanno ilaahay dartiisna an haayanno ummaddii masaakiinta haaya an haayaan haani kaliibani docaaden umarraden dhammaan allaha ku dhag gabagabadii waxaa abaalmarinoo dhiiragelin ah loo sameeyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta degmooyinka wilaayada xafladan ayaana kusoo aadaysa iyadoo bilihii lasoo dhaafay mas-uuliyiin ka socday maktabka dhexe ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay wadeen kulamo iyo dowraad loo qabtay ducaada wilaayaadka islaamiga mahadsaned walaalka cabdilqani wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay murtadiinta kaas oo isaga oo toobadkeen ah isu soo dhiibay wilaayadaas abu xasaan ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya wilaayada islaamiga ee baay waxay ka mid tahay wilaayaadka ugu badan ee ay soo gaaraan maleeshiyaadka taa'ibiinta kuwaas oo ka soo firxanaya degmooyinka cadowga uu kaga sugan yahay wilaayada baay goobaha ugu badan ee maleeshiyaadkan taa'ibiinta ay ka imaanayaan waxaa ka mid ah degmada buurxakabo iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyey degmadaasi ay ka soo qulqulayeen maleeshiyaad ka soo baxay safka riddada kuna soo biiray safka muslimiinta cabdi maxamed nuur waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada buurxakabo gaar ahaan maleeshiyaadka waxa loogu yeero daraawiishta koonfur galbeed waxaana uu ku biiray sannadkii laba kun iyo shan iyo tobankii isagoona soo qaatay tobabar ciidan muddo sagaal bilood ah markii toobada loo qabtay kadib ayuu la hadlay idaacadda islaamiga andalus isagoona faahfaahin ka bixiyey xilligii uu ku biiray maleeshiyaadka riddada cabdi maxamed nuur degmada buurxakabo askariga kahay degmada buuragabo melay lamada kun toban iyo shanta eseedii tababara qaaday sagaal bilood tababara ka jiray daraawiis ciidamada daraawiista la shaqeeya koonfur galbeed tumansuni meelo ka suganaay haddana melay waa natiijada meel oo aan hadda aan karoogna waay daroof badan araygii melay wal badan yaa la kulmi dhibaato badan haddana melay may ka suganyaa bulfulay cabdi wuxuu sidoo kale tilmaamay inuu ka qayb galay ku dhowaad lix dagaal oo dhex maray maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan jabhadda ka howlgalaysa wilaayada baay isagoona sheegay in dagaaladaasi mid ka mid ah uu ku sigtay in naftiisa uu ku waayo lix dagaala galya oo malays iskoorseed macnaha askarta koorseed oo shabaab dagaalka aninka doornay may haye lowar ee hayti malays malays asar bacdul asar xilligo malahayti meela fool dagaal hooglen dagaal hoogan ka dhii dagaalka aninka dhib badanayti oo waan halisna hakasigdina sidaqriyan akfakadina dagaalkaasay dagaalkaasi may hayay melay maalin hayti asar hayti baawre saarnayni bagdhowegshee ku wajahnayni niman al-shabaab ee meelinay galeen melay nimankii al-shabaabta dagaalagnay mela ka dagaalagnay kabacda melay una ila al-shabaab badan jabhad i hayti sidiyan noo ka adkaadi melay sidiyan hakjabni taa'ibkan ayaa dhanka kale farniinta ubadkeenna u diray maleeshiyaadka riddada ee weli ku adkaysanaya safka murtadiinta isagoona ugu baaqa inay ka soo baxaan gaalnimada ay ku jiraan waxaana sidoo kale uu faahfaahin ka bixiya sidii loo soo dhoweeyey markii uu soo gaaray wilaayada islaamiga ee baay may baaqeen gajra milays kulli ana dad dhiban arag milisay lanki kulli isuna milar meera faday anna intol makalla sunankii kooyo kor milays milib dhiban ka arag oo mila inti hal jab milan ka jirna inta isku kooyo kor lan hadi walan haysna male aadina hawb iskooyana walaalka gacmo furan laaq dhawaaya ana aadi hadi wala humaatay ma aragna jiifkay amni amni daro ma aragna sida sa sharable walaala jira ilahin ka dhawaay kulli yana hawb kooyo doonana saan ilahin dhawaay ila inti ilahin dhawaaya taabiya cabdi maxamed nuur waxa uu ku dagafeelayaa askar taa'ibiinna oo muddooyinkii ugu dambeeyey sida tusbax la furay oo kale u soo gaaraya wilaayada islaamiga ee baay iyadoona horey wilaayada u sheegtay in gacmo furun lagu soo dhoweynayo cid kasta oo ka soo baxda safka riddada kuna soo biirta safka muslimiinta mahsanid abuxasaan ugu dambayntiina xiisad ka dhalatay dil maleeshiyaadka riddada ay u geysteen qof shacab ah ayaa waxay ka taagan tahay degmada wallaaweyn ee wilaayada shabeellada hoose casaam carafaad ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya wararka naga soo gaaraya degmada walaweyn ee shabeellada hoose ayaa waxay ku soo warramayaan in halkaasi ka taagan tahay xiisad u dhexaysa dadka shacabka ee magaaladaasi degan iyo maleeshiyaadka riddada ee magaaladaasi ku sugan xiisaddan ayaa timid kadib markii askari ka tirsan maleeshiyaadka riddada ee magaaladaasi ku sugan oo dilbereera u geystay nin shacab ah oo dadka magaalada ka mid ah askariga murtadka ahi dalka geystay ayaa lagu xiray saldhigga magaalada balse waxaa la sheegay in halkaasi uu ka sii daayay taliyaha saldhigga booliska ee magaaladaasi taasoo si weyn uga caroodeen bulshada magaalada ku dhaqan shacabka magaalada walaweyn ayaa marka ay maqleen in xabsiga laga sii daayey askariga dilka geystay waxay iskugu soo baxeen iyagoo caraysan waddooyinka magaalada waxayna ku dhawaaqayeen eraya ka dhan ah maleeshiyaadka riddada gaar ahaan taliyaha saldhigga magaaladaasi ee askariga xabsiga ka sii daayey intii uu socday banaanbaxaasi ayaa maleeshiyaadka riddada waxay rasaas ooda uga qaadeen dadkii banaanbaxa dhigayey walow aysan jirin wax khasaare oo ka dhashay rasaasta ay adeegsanayeen maleeshiyaadkaasi magaalooyinka iyo deegaanada maleeshiyaadka riddada kaga sugan yihiin gobollada dalka waxaa mar weliba ka dhacay dalalka ay u geysanayaan dadka shacabka ah aad buu u mahadsan yahay walaalkeen cazaam warbixintiisii ayay taasi ahayd oo u dambeysay warkeena subaxnimay saakay tan iyo kulantidiina dambe warkan la mida intaanu ku kulmi doono dhegeystayaal sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir